إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhur ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada duhurnimadan aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah mu'asasada alkataib ayaa ballan qaaday inay baahin doonto filim cusub oo ku saabsan weerarkii cagmarinta ahaa ee ka dhacay degmada aadan yabaal maleeshiyaad hubaysan ayaa wiil iyo gabarh ku dilay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug weerar lagu dilay dad beeralay ah ayaa ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe ee koonfurta soomaaliya yahuudda ayaa qiratay in askar looga dilay khaza saacadihii lasoo dhaafay intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii gudoor korona ee warka duhur ee warbaahinta islaamiga ah alfurqaan haatanna u diyaargaroobah iyagoo faahfaahsan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا waa duhurnimo axadda taariikhda hijirada ay ku beegan tahay labaiyo tobanka dulxija kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada kuna beegan sideedda bisha lixaad ee juun laba kun shan iyo labaatanka dhegeystayaal waxaan hawadeeda idinka leenahay ciid wanaagsan kulla caam wa antum bikhayr taqabal allaahu mina wa minkum saalix alacmaal waxaa si weyn loogu ciidayaa maalintii saddexaad ee caalamka islaamka iyadoona qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool caalamka ay ismarxabaynayaan sidoo kalena ay u ducaynayaan walaalaheena muslimiinta ah ee falastiin waxaan allah ka baryaynaa in ehelkeena dulmiga lagu hayo oo ka dulqaado cadowga yahuudda mu'asasada alkataib ayaa ballan qaaday inay baahin doonto filim cusub oo ku saabsan weerarkii cagmarinta ah ee ka dhacay degmada aadan yabaal mu'asasada warbaahineed ee alkataib kuna hadasha afka xarakada ee mujaahidiinta al-shabaab ayaa goordhow lagu wadaa inay baahin doonto filim cusub oo bannaanka keenaya xaqiiqada sida uu dhacay weerarkii cagmarinta ahaa ee aroor hore arbacaha siddeed iyo tobanka shawaal kun afar boqol lix iyo afartanka hijiryada kuna beegan lix iyo tobanka abriil sannadda laba kun shan iyo labaatanka waa weerarkii iqtixaamka ahaa ee ciidamo ka tirsan militariga xarakada ee mujaahidiinta al-shabaab subax hore ku hiiraysteen saldhigyo ballaaran oo ciidamada dowladda federaalka ku lahaayeen degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe ee koonfurta soomaaliya haddaba yaanan war idinku daarinaynay dhegaystayaal kusoo dhowaada goosgoos aan ka diyaarinay filimka cusub ee ay balan qaaday mu'asasada alkataib kuna hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku saabsan weerarkii cagmarinta ahaa ee ka dhacay degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe mu'asasada warbaahineeda alkataib waxay idiin soo gudbinaysaa
تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم
saddex sano kadib halkee ayuu marayaa olola dagaaleedkii xasan shiikh uu ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah
saddex sano maanta waxay maraysaa faliil alxamdu subxaana wa tacaala in dhulkii shalaa isku soo jiiday saakiin gacadka mujaahidinta ku jiro
sidee ayay u dhacday malxamaddii rogtay masaarka dagaalka u dhexeeya xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dowladda federaalka maxay noqotay natiijada dagaalkii weynaa ee aadan yabaal
ciidankii qalbigay ka dhinteen difaacyadii ay ka soo wada baxeen laba kun oo ciidamo ah oo inta ka soo jabay aadan yabaal ilaa guurceel lugayna ciidan ma qaxo ee dib u gurashadu sameeyeen
maxaan ka ognahay istaraatiijiyadda dagaal ee ay la soo baxday xarakada mujaahidiinta al-shabaab muraabidiintan kuma guulaysan oo keliya inay difaacaan dhulka laga qotomiyey raayada rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo deegaanada lagu maamulo shareecada allah balse waxay sidoo kale ku guulaysteen
halkee ayuu marayaa higsiga iyo himilada la xidhiirta in dalka laga taago dowlad islaami ah
نسلم الرايات جدا لحفيدي ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa inay u diyaar noqdaan ku dhaqanka shareecada alleh iyo dhismaha dowlad islaami ah dowladda islaamkaan rabnaa waa dowlad dhismaheeda ummadda laga rabo dheefteedana iyadoo ay leedahay
waa filim cusub oo soo bandhigaya sida uu u dhacay dagaalkii malxamadda ahaa ee aadan yabaal ahna hadiyadda ciiduladxa almubaarak ee alkataib waxaana la baahin doonaa goordhow insha allah
جدا لحفيدي نسلم الرايات جدا لحفيدي
hadduu allaha wuu dilay idmo haddii filimkan wuu soo baxo dhegaystayaal waan idiin soo gudbin doonaa insha allah maleeshiyaad hubaysan ayaa wiiliga gabar ku dilay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug tafaasiil dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa dil loo geystay laba ruux oo habeenkii xalay ka dhacay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya wararka ayaa sheegaya in wiiliga gabar dilka loo geystay kaasoo ka dhacay waqooyiga magaalada gaalkacyo kuwaasoo ay dileen dabley hubaysan xilli ay kusii jeedeen hoygooda oo ku yaala gudaha magaalada dilkan loo geystay dadkan shacabka ah ayaa u dhacay sida tan maleeshiyaadka ayaa gaari ay wateen waxay ku horgooyeen gaariga ay saarnaayeen gabadha iyo wiilka kadibna marqur ah ayay rasaas xooggan ku fureen halkaas ayna ku geeriyoodeen maleeshiyaadkii hubaysanaa ee dilka foosha xun geystay ayaa isaga baxsaday goobta ilaa iyo haatan lama oga halka jaani ay cirib dhigeen durbadii bahalka uu falka ka dhacay waxaa soo buuxdhaafiyey qaybaha kala duwan ee bulshada oo la makaagsan falka foosha xun ee ka dhacay gudaha magaalada gaalkacyo dadka ku nool magaalada gaalkacyo ayaa si weyn u hadalhaya dilka ka dhacay magaalada labada qof ee la khaarijiyey ayaa lagu kala magacaabi jiray canab iyo tasciid tasciid ayaa la sheegay inuu ahaa darawalka kaxeynayay gaariga oo noociisi u ahaa tagsi magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa waxaa farabaan ku haya maleeshiyaad hubaysan dilaalka ka dhacaya gudaha magaalada iyo bannaankeeda ayaa loo sababeynaya aanooyin qabiil maamulka halkaasi ka jira wax kama qabta dhibaatooyinka haysta dadka shacabka inuu amnigaas waa iska baddaayaya bulshada qaarkood ayaa ku tilmaamaya in ciidamada dowladda iyaguna ay lug ku leeyihiin dhibaatooyinka lagu hayo dadka shacabka weerar lagu dilay dad beeraley ah ayaa ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe ee koonfurta soomaaliya faahfaahin ku waadan warkaas waxaa inoo akhrinaya cabdulfataax faarax diiriye warar aanu ka helayno shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in siwlakaca loo beegsaday dad isku qoys ahaa waxayna ahayd xilliga la beegsanayay xilli xilli dambe ah habeen ah weerarka naflacaarinimada ayaa lagu beegsaday qoysas kuwaasi oo lagu hubiyey rasaas waxaana ka dhashay dhimasho iyo dhaawac dhimashada ayaana lagu sheegay saddex ruux oo laba isku hooyo aabba yihiin iyo mid kaloo ka gooni ah oo isku famil ah halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen loolana cararay isbitaal ku yaala degmada jowhar ee shabeellaha dhexe weerarkan ayaa si gaara uga dhacay deegaanka diinlaawe oo aalaaba ay ka dhacaan aanooyinka qabiil dadka la beegsaday ayaa xilliga la beegsanayay ku sugnaa beertooda ah xilli ay hurdayeen faarax yuusuf oo gabar la dhalatay ay ku jirto dadka la dhaawacay ayaa ka warbixiyey xaaladda dadkii dhaawacmay iyo kuwii dhintay in la aasayo in kale saddexda dhaawaca gabar waxaa ku jirta aniga dhalatay aniga faarax yuusuf baa la yidhahdaa gabarkan waxaa la yidhahdaa zaynab yuusuf gabadhaasaa ku jirta wallaata waa xaaladooda waa waa xoogaa waa waa fiican tahay daadka mida biiga lagu shubaa la yiri iyo mid kilida ay ka gashay oo dhinaca kale ugu sii baxday iyo kuwa lugta iyo gacanta iyo ka jajabayaa jiro may weli mala aasin oo haddaan u soconaan soo aasi rabnaa tarfantii wixii hadda wadnaa waxaa la weydiiyey falkani inuu xiriirlo leeyahay aanooyin ayaa sheegay inay horey u jirtay laakiin laga xaaltamay waxa soo celiyeyna ay gadaal ka ogaan doonaan isagoona xusay in ilaa iyo hadda aanay jirin wax maamulka hirshabeelle ah oo la soo xiriiray wallahi waa iska macquul waa malaha saas u badan yahay sababtoo ee waa hadda kahor meesha shaqaaqooyin badanaa ka dhacay taas waa laga xalsamay oo waa laga dhaqmay marka kulli hadda wax xaqiiqaad oo ku cadday kara ma jirto laakiin malaha intuu isugu badan yahay waa sidaas macnaha wallahi ilaa hadda wax maamul oo noo yimid oo arrintan oo kasoo hadlay ma jirto wixii warbixinna waa loo gudbiyey marka waa yahay dhaawacana waa lasoo wadaa dhacnay isbitaalka dowla loosoo wadaa waa ha yimaadaan aliyar dhib male waxbaa laga qoraa warbixina laga diyaarinaa sidaasay dhaheen waa laakiin weli wax noo yimid male ilaa hadda waxaa anaga ognahay oo tallaabay qaadeen ma jirta waxaa caadi iyo iska caado ka ah marka la joogo deegaanada hirshabeelle inaad la kulanto beegsi qabyaaladeed isbaarooyin iyo dhac bareer ah oo ugu wacan yahay maamulka ku caanbaxay fadhiidnimada oo ay u dheer tahay inuuba isaga abuuro isbaarooyinka dhaca ku saraysan iyo beegsiga qabyaaladaysan
warkan dhegeystayaal duhurnimadan wuxuu idinkaga imaanayaa warbaahintii islaamiga alfurqaan yahuudda ayaa qiratay in askar looga dilay khaza saacadihii lasoo dhaafay warbixin ku aadan warkan waxaa inoo akhrinayaa haashim cabdinaasir
tiro askar ah oo ka tirsan ciidanka kayaanka sahyuuniga ah ayaa ku dhintay weerar ay fuliyeen kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta sidaa uu sheegay afhayeen u hadlay ciidanka yuhuudda weerar ka dhacay magaalada kanyunis ayaa looga dilay afar askari halkaas sidoo kalena looga dhaawacay shan kale kadib markii lagu dumiyey guri ay ku jiraan kaas oo ay horey qaraxyo ugu sii diyaariyeen kooxaha muqaawamada markii askarta yuhuuddu ay galeenna ay ku qarxiyeen warbaahinta kayaanka yuhuudda ayaa sheegay in ciidanka la beegsaday ay ahaayeen laba-iyo toban askari oo si gaara u tababarnaa kuwaas oo badankooda u qaybsamay dhimasho iyo dhaawac haweeney yuhuudiyad ah oo dhashay mid ka mid a askarta la dilay ayaa saxiifadda yuhuudda hay-adacood axranood u sheegtay in ciidanku u sheegeen in wiilkeeda la aqoonsan waayey kadib markii uu jirkiisu ku basbeelay qaraxa lagu dumiyey gurigii uu ku jiray iyadoo intaa ku dartay in lagu aqoonsaday oo keliya hidasida haddii aan eega ciidanka yuhuudda ee weerarka ku qaaday khaza ayaa wajahaya iska caabin xooggan oo kaga imaanaysa dhanka muqaawamada falastiiniyiinta dhanka kale kumanaan yuhuud ah ayaa isugu soo baxay magaalada talaabiib ee ay xoogga ku haystaan yuhuuddu kana tirsan dhulka falastiin kuwaas oo dalbanayay in la joojiyo dagaalka ee yuhuuddu ka wada khaza dadkan banaanbaxyada dhigayay ayaa sheegay inay khatar ku jirto nolosha maxaabiista yuhuudda ee ay gacanta ku hayaan muqaawamada falastiiniyiintu banaanbaxyadan ayaana ku soo aadaya iyadoo muqaawamada falastiiniyiintu ay sheegeen in ciidanka yuhuuddu ay isku hareereeyeen goob ay ku sugan yihiin maxaabiista yuhuudda haddii ciidanka yuhuuddu isku dayaan inay xoog ku furtaanna ay qaadi doonaan mas-uuliyadda wixii halkaa ka dhaca taas oo ay ula jeedaan inay layn doonaan maxaabiista yuhuudda
warkii dhegeystayaal duhurnimadan aad kala socoteen warbaahintii islaamiga alfurqaan mar kale waxaan hod idinka leenahay ciid wanaagsan kulla caam wa antum bikhayr taqabal allaahu mina wa minkum saalix alacmaal warkii duhurna waa inaga intaa